wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug iyo maamulka degmada cadaado ayaa dhagaxdhigay iskuul loogu talagalay gabdhaha kaas oo laga hirgelinayo magaalada cadaado dhismaha dugsigan ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradaha waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay dhagaxdhigga iskuulka ayaa si wada jira u xusay in iskuulkani baahi weyn loo qabay islamarkaana door weyn ka qaadan doono waxbarashada gabdhaha maxaan iskuulkan wuxuu ka mid yahay iskuulaadka mashruuca g b e-ga uu dhisaayo oo qaybta gabdhaha mashruucan markaa waxaa looga faa'iideysan doonaa sida ugu quruxda badan labada kun labaatan iyo shan iskuulaadka wuxuu noqon doonaa wasaaradda ay hirgelisay oo kuwa gabdhaha qaaska u ah duu ilaa yidhaahdo ramadaan basiir soo dhowow muhiimad gaara ayay noo leeyihiin gabdhuhu waxbarashadooda in sare loo qaado sidoo kale waxaan idinka sugaynaa iskuulkii dadka baahiyaha gaarkaa oo hadda ka hor wasaaraddan aan ka wada hadalnay inaad ku soo kordhisaan asagana mashruuca inaad ku soo kordhisaan waa idinka sugaynaa dowladda iyo saaxiibadeedaba korqaadka waxbarashada waa uga mahad celinaynaa iskuulkan waxaan rabnaa dadka deegaanku inay ka faa'iidaystaan guddoomiyaha ku-xigeenka ururka haweenka iyo gabdhahaba waxaan rabnaa in la soo camiro waxaa la diiwaan gelin doonaa gabdhihii iskuulka dhismihiisuna deg deg u dhammaan doonaa iskoolkan iskool moodaranayna oo si casriya u dhisan oo lacag fara badan ay ku bixiso waaye waxaan rajaynaya inaad iskoolkaas adinka hadduu ilaahid mahay aad ka shaqaysaan oo ragga iyo dumarka waxa ay maamulaan waa kala qurux badan yihiine waxa gabdhuhu maamulaana sida badan qurux badan oo hadduu ilaahid mahay dadkana wax tara raasumaanna reebo marka waxaan idinka rajaynaya oo idinku dhiiragelinaa inaad iskoolkiinna raasumaal ka reebtaan oo taariikhda la idin xuso waxaan rajaynaynaa inaan intaan ka ballaarinno dadaalka waxbarashada la wadana mar walba mid joogsanay maahaneed sanad kasta waxaan rajaynaynaa inaan sii kordhino hadduu ilahaydmo wasaaradaha waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa wada dadaalo lagu hirgelinayo iskuullada loogu talagalay gabdhaha si sare loogu qaado waxbarashada gabdhaha